wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furay shir looga hadlayo gaaritaanka heshiiska bulsho oo ku dhisan kubcinta dakhliga gudaha ee dowladda soomaaliya shirka waxaa soo qabanqaabiyey xubno ka socday golaha wasiirada soomaaliya iyo xafiiska arrimaha biniaadanimada qaramada midoobay iyo xubno matalayay maamul goboleedyada dalka ka jira suleymaan sheekh cumar agaasimaha wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixinaya ujeedooyinka shirka iyo waxyaabaha ka qabsamay inta uu socday aad iyo aad muhiima ta koowaad oo ah sidii ay dawladdu u kordhin lahayd kor loogu qaadi lahaa dakhliga waddanka gudihiisa laga soo ururiyo isla markaana loo waafajin lahaa dakhligaa la soo ururiyey sidii loogaga faa'iidayn lahaa bulshada soomaaliyeed taasoo macnaheedu tahay wixii la soo ururiyey maxay dawladdu ka qaban kartaa baahiyaha guud runtii ay tahay dawladdu inay wax ka qabato sida caadigaa baahida ugu weynee haddeer jirta ee wax laga qabtaa marka ugu horeysa waa xagga amniga oo ay dawladdu ku dadaasho in amniga wax ka qabato then waxaa loo gudbi doonaa marka dakhligeennu kor u kaco waxaa loo gudbi doonaa baayaha kale sida dibudhiska dalka sida adeegga aasaasiga ee ay dawladdu u qabanayso dadka marka muhiimaddiisa guud marka laysu geeyo waxay ahayd iswaafajinta in ay dawladdu dakhliga kor u qaado soo ururiso dakhli ku filan in adeegga guud ee dawladda ay bixinayso dadka iyo shaqada dawladdaba lagu wada fuliyo si loo kobciyo dhaqaalaha dalka iyo isku xidhnaanta iyo isku tashi runtii shacabku kalsooni way leeyihiin adduunyada dal walba dadkiisa unbaa dhisa cid cid wuxu dhista oo aan dalkeeda ahayna ma jirto marka si adeegga ay dadku u baahan yihiin ay dawladdu waajibaadkeeda uga gudato waxay u baahan tahay inay hesho dakhli ku filan oo ay ku fuliso dakhliguna cirka ka iman maaya wuxuu ka imanayaa ummadda soomaaliyeed dhaqaalaha ay ururiso cashuurta laga qaado taas ayaa markay kobocdo waxay dawladda u saamaxaysaa in ay ka howlgasho baahiyihii loo baahna